إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada warka habeen ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah kanaalka wararka ee alkataayib ayaa baahiyey muuqaalka weerar khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalk oo ka dhacay duleedka degmada afgooye ee walaayada shabeellada hoose maamulka somalilan ayaa muujiyey inaysan ku degdegi doonin heshiiska badda lagu siiyey etoobiya kaasi oo muddo sannad ah ay ka soo wareegatay markii lagu kala saxiixday adis ababa dowladda faransiiska ayaa walaac ka muujisay baaba-a ku socda saameyntii ay ku lahayd waddamada afrika maamulka la baxay puntland ayaa dowladda federaalka ku eedeeyey inay lunsatay dhaqaalo badan oo ka mid ah qaybtii ay shisheeyuhu ugu talagaleen maamulkooda xabashida itoobiya ayaa weli sii wadaa boobka dhulka soomaaliyeed ay gumaysato itoobiya intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkeena ugu doorkaroonaa haatan u diyaargarooba iyagoo faah-faahsan موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo fidsan kanaalka wararka ee alkataayib ayaa baahiyey muuqaalka weerar khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalk oo ka dhacay duleedka degmada afgooye ee walaayada shabeellada hoose faahfaahinta muuqaalka waxaa la diyaar ah cabdiraxmaan bader
muuqaalkan wuxuu soo bandhigayaa weerarka sida uu dhacay bilow ilaa dhammaad ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dharaarcad weerar ku qaaday saldhig ay joogeen askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka halkaasoo uu difaac weyn uga dhisnaa markii xabadu in yar soctay waxaa la arkayay ciidamada dowladda federaalk oo firxanaya iyo askarta xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo rasaas la dabagalaya sida muuqaalka lagu soo bandhigayo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gebiyahaan la wareegayay xeradiiyo wixii yaalay waxayna kaamirada alkataayib aliqbaariya ku tusinaysaa midadka ciidamada dowladda federaalk oo ballaqan xerada
قدر الجبار فيكم إن دعا الداعي أتينا المنايا في يدينا نردع الكفر ببأس إن قضى يوما علينا
gunaanadka muuqaalkan waxaa lagu soo bandhigayaa hubiye gaari ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka furteen askarta dowladda federaalka hubka u badan qoryaha boobayaasha uuna ka dhex muuqda baasuukaha ayaa waxaa welinaya rasaas kala duwan قدر الجبار فيكم زاحفون للمعالي صامدون كالجبال في سبيل الله سرنا بالأعادي لا نبالي muuqaalkan ayaa leh saameyn gaar ah maadaamuu soo bandhigayo weerar ka dhacay meel soddon kilomitir u jirta muqdisho oo ciidamada dowladda federaalka lagu leynayo wixii ay haysteenna looga furanayo maamulka somalilan ayaa muujiyey inaysan ku degdegi doonin heshiiska badda lagu siiyey etoobiya kaasi oo muddo sannad ah ay ka soo wareegatay markii lagu kala saxiixday adis ababa faahfaahinta warkan waxaa sii ambaqaadaya maxamed qaasim cabdiraxmaan daahir aadam oo ah wasiirka cusub ee arrimaha dibadda maamulka somalilan ayaa sheegay inuu madomadow badan uga jiro heshiiskii is-afgaradka ahaa ee adisababa ku galeen muuse biixi iyo abiy axmed wuxuu sheegay inay iskhilaafsan yihiin warka muuse biixi uu sheegay iyo kan etoobiya tilmaamtay sidaasi darteedna ay arrinkaasi dib u eegayaan wuxuu sheegay inay doonayaan inay ictiraaf helaan laakiin sidaasoo ay tahay aynay doonaynin inay ictiraaf cadaab ku mutaystaan sida uu warka u dhigay horta m o u gaasi haddaan ka soo horjeedayna mushkiladda aan kaga soo horjeedan xildhibaan kuu sheegaya madmadow badan baa markiiba naga galay waxa etoobiya sheegaysa iyo waxa madaxweynuhu sheegaya kala duwanaaday ictiraaf baan kusoo bedeshay buu yidhi iyaguna waxay yidhaahdeen marka lana siiyo kabacdi baan ka fikiri doonaa ictiraafkii meel ay ku yidhaahdeen ictiraafkii somalilan baanu siinaynaa ma hayno marka idinkaa baarlamaankiiya madaxweynuhu miyuu idin keenay mouda aragteen anigu ka wasaarad ahaan ilaa imika iyo ka xisbi ahaan wadaniba mouga wax alla wax ku qoran iyo wax alla waxu yahay intaa madaxweynaha ka maqalay iyo intaa etoobiya aan ka maqalay oo mararka qaarkoodba iyagu iskhilaafayay mooyaane ma jiro arrintaasi annaga xisbi ahaan iyo aniga shaksi ahaanba waxaa nooga yaala mougaas inaanu arag hadduu ictiraaf meel walba waanu gelayna laakiin ictiraaf cadaabta u geli mayna dee arrintan ayaa u muuqata mid ka turjumaysa in maamulka la baxay somalilan uu dareemayo in abiy axmed uu u weecday dhanka xasan sheekh maxamuud maadaama uu halkaasi uu ka helayo bad aan wax buuq ah ka taagnayn maamulka somalilan iyo dowladda federaalka ayaa ka wada siman in etoobiya loo wada gacangeliyo badda soomaaliya hase yeeshee mid weliba wuxuu doonayaa inuu arrinkaasi isagu xaqiijiyo dowladda faransiiska ayaa walaaca ka muujisay baaba-a ku socda saameyntii ay ku lahayd wadamada afrika faahfaahinta warkaasi waxaa halkan ka soo jeedinaya mubaarag cumar emmanuel macron oo ah madaxweynaha dowladda faransiiska ee ku canbaxay aflagaadada rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa isagoo ka hadlayay waxa uu walaac ka muujiyey baaba-a ku yimid nufuud iyo saamayntii ay ku lahaayeen afrika waxa uu ku cataabay in madaxda dowladaha afrikaanka ay iska iloobeen inay u mahadceliyaan dowladda faransiiska oo uu sheegay inay dalalkaasi ka badbaadisay inay maamulaan kooxo hubaysan waxaan u malaynayaa inay iloobeen inay noo mahadceliyaan laakiin waa caadi waxay imaan doontaa wakhtigeeda ayuu yidhi hogaamiyaha dowladda faransiiska emmanuel macron isagoo sii hadlayay ayuu sheegay in dowladaha afrikaanka aysan midkooda yeeli lahayn dowlad madax bannaan haddii aysan ciidamadooda u soo diri lahayn qaaradda afrika kulan sanadle ah oo ka dhacay magaalada baariis ee caasimadda faransiiska diiraddan loogu saaray siyaasadda arrimaha dibadda ee faransiiska ee sanadkan labada kun shan iyo labaatanka ayuu hadalkan ka jeediyey macron waxaana kulankaasi goobjoog ahaa safiirada faransiiska hadalka ka soo yeeray macron ayaa ku soo aadaya iyadoo badi dowladaha dhaca saxaraha saaxilka iyo galbeedka afrika ay iska diideen inay la sii shaqeeyaan dowladda faransiiska taasi ayaa timid kadib markii ay kacdoon ballaaran dhigeen dadka shacabka ee ku nool mandiqadaas kuwaas oo ay kaga soo horjeedeen gumaysiga faransiiska ugu dambaynna sababtay inuu ciidamadiisa kala baxo waddamada ay kacdoonnadu ka dhaceen dhowaan isagoo ku sugnaa dalka jabuuti ayuu madaxweynaha faransiiska sheegay in saldhig ay dalkaasi ku leeyihiin uu noqday meesha keliya ay saamaynta muuqata ay iminka kaga leeyihiin qaaradda afrika uuna qaadanayo door weyn isagoo dhan kala qiray in shucuubta mandiqada ku buraarugeen gumaysigooda maamulka la baxay puntland ayaa dowladda federaalka ku eedeeyey inay lunsatay dhaqaalo badan oo ka mid ah qaybtii ay shisheeyuhu ugu talagaleen maamulkooda tafaasiil ku aadan warkaasi waxaa la diyaarah farxaan cali wasiirka beeraha ee maamulka isku magacaabay puntland maxamed doonyaale ayaa isagoo ka jawaabayay mar wax laga weydiiyey cadeymo ku aadan lunsashada dhaqaalahaasi ayuu wuxuu wasaaradda beeraha ee dowladda federaalka ku eedeeyey inay lunsatay laba cagaf oo uu ku magacawnaa maamulkooda isagoo sidoo kale dowladda federaalka gebi ahaanba ku tilmaamay mid isbaaraysatay kaalmadii ay ka heleen shisheeyaha caalamka
adi laba cagaf cagafaa ka hadlaysaa waxaa meesha dhan nooga maqan mashaariicdii kaalmada horumarineed lagu bixiyey oo ka badan hadda laba cagaf cagaf oo waxna nalagala tashanin ama nalaga xaajoonin waxna aynu ka ogeyn ayaa wax badan lagu qaatay mashruuca naftigiisa maba ka warhayno oo macluumaadkiisa waaba la qariyayba taasna ma aha hadda waxa oo keliya ay wasaaradda beeraha ee federaalka ay samaynayso waa wax u aragtay habdhaqan dowladda federaalka dhan ay samaynayso ay ku lunsanayso deeqihii saxda ahaa oo loo baahnaa inay puntland soo gaarto ay isbaaro uga dhiganayso si kastaba ha ahaatee soomaaliya ayaa waxaa duulaan naflacaari ah ku soo qaaday dowlado badan oo shisheeye kuwa oo uu maraykanku horboodayo islamarkaana dhaqaale iyo saanad ciidan baa ku garab taagan dowladahaasi si uu u gurto khayraadka ku jira dhulkooda balse taageeradaasi ayaa iminka u muuqata mid noqotay hal bacaad lagu lisay waddamada islaamka ee uu duulaanka gardarada ah ku qaadayna uu marba marka xigta isaga huleelayo iyadoo quburada u dhuundaloola arrimaha militariga ay sheegayaan in saldhigyada qaar ee uu maraykanku ku leeyahay dhulalka muslimiinta uu iminka ku joogo si niyad jab ka muuqata halka warkanu idinkaga imaanayana waa raadiyaha alfurqaan xabashida itoobiya ayaa weli sii wadaa boobka dhulka soomaaliyeed ay gumaysato itoobiya maamulka oromiya ee dalka itoobiya ayaa weli sii wadaa inuu dhismayaal hor leh ka dhiso duleedka magaalada bombaas oo ka mid ah dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida itoobiya maamulkan ayaa waxa uu isku fidiyey tuulooyin dhowr ah oo ka mid ah gobolka iyagoona dejinaya dadka xabashida ah ciidamo dadka deegaanka ah ayaa waxa ay kolkii hore ku guuleysteen inay weeraraan oo ay kala didiyaan maamulkii oramiya ee dhulboobka ka waday mandiqadda balse maalmo kadib ayay dib u soo rogaal celiyeen iyagoona halkaasi dejinaya dadka xabashida ah bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan dhulka soomaali galbeed ayaa waxa ay dowladda xabashida itoobiya kala kulmayaan xadgudubyo nooc weliba leh iyadoona iminka dowladda xabashida dadaal ku bixinaysa sidii ay dadka soomaaliyeed meesha uga saari lahayd oo ay u dejin lahayd dadka itoobiyaanka ah dhegeystayaal warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaanna xilligan waanaga inta